adeero waxaa jira abaar baa ka jirta dhulkan oon baa ka jira barakac badan baa ka jira oo dad badan oo maaragtay kusoo barakacay baa jira dadkiibaa hadda meeshan yaa tuulan marka arrin khatar ahay ku jiraan haddee xilli roobaadna weli hadda xilligii roobka di'i jiray waxbaa ka dhiman oo ma dhowa marka dadkaas halis buu ku jiraa mukulbiyo keliya ka kooban tahay abaarta iyo oonka aad sheegayso abaarta inta degmada badhaadhe inta badan way gaarsiisan tahay laakiin dhul ceelal lahaa jira dhulkaa xeebta oo kale iyo xaggaa waraq iyo ceelal bay leeyihiin laakiin dhulkan aan joogna ceel ma laha webina ma laha marka abaarta aad bay u saamaysay ma garatay dadka ugu badan ee xoolo dhaqatada dhulka ay degan yihiin ee xoolaha degan yihiinna waa dhulkan ma garatay oon aada u daran baa haya oo khatar ah tan kale biyaha ay cabayeen awal waa biyo quray oo biyihii roobka gugi hore ah oo daanyeerkii iyo gisidii iyo doofaarkii iyo xoolihii iyo dadkii ay wada cabayaan abaartan wax cudurraa oo ka dhashay ilaa iyo hadda cudurro dadka way ka dhasheen cudurro badan baa ka dhashay malaariyaa ka dhalatay subanbiyood baa ka dhashay cudurro badan oo infectionka uu ka mid yahay baa ka dhashay ma jiraan wax gurmud ahoo idin soo gaaray hadday noqon lahayd maamulka jubbaland ama hay-adaha samafalka waxaa de hay-ada samafal leh oo gurmud eh oo arrintaa ka socda oo na soo gaaray male maamulka jubbaland laakiin war nin leeyahay oo ayaanta hadda ah oo hadda dadka inta ugu dambeysa hadda dhiiqada laga raacraacayo qolada jubbaland baa gaday haddee wax kale oo hadda ay qaban karaanna ma laha marka haddee biyo dhaamin rasmi ah in loo helo dadkii oo samafal ah ayay ku fiican yihiin ma garatay ceelna loo raadiye ceel ma garatay dhul badan oo wara ku yaaleen iyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee maaragtay warahaas cabi jiray ayaa kusoo barakacay ma garatay marka haddee xoolihii qaar keeniyay u gudbeen oo xaggaasay aadeen qaar xaggaa waraq iyo oo ceel lehay tageen inkastoo xoolaha wax nafac ahoy ka daaqaan ay kala ayeen oo xoolihii ay ku liitaan marka dadkii baa laakiin inta tuuran marka dadkii haddee wuxuu haysta ma laha wax cusbitaala ama xarun caafimaada oo kulbiyuhu ku yaala hal m t h oo qolaa n g o ay ayaan hore noo furtay oo la dhaho soomaali aid yaa ku yaalay isagaasna daawo dadka ku filan ma taalo waa m t h hataa qaybta obd-ga ma laha marka wax xarun caafimaad ahoo dadka hadda kaafisa ma laha ma garatay